magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabada ay ku qalinjibanayeen arday dhamaysatay dugsiga sare ee ibraahim jaamac ee magaalada burca ee gobolka togdheer waxaa ka qayb galay munaasabada madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan maamulka iskuulka bahda waxbarashada waalidiin dhakhaatiir iyo marti sharaf kale maamulaha guud ee iskuulka ibraahim jaamac cabdulaahi axmed ayaa ka waramaya ahmiyadda munaasabada xafladda aynu maanta isugu nimnay laba weji bay leedahay wejigeeda koowaad waa sagootintii ardaydii sanadka ka baxday dugsiga sare ibraahim jaamac halliqin ee imtixaankii shahaadiga ahaa ka galay kaalmihii ugu sarreeyey gobolka guud ahaan arday sagaashan ardaya ka baxday sagaashanka arday waxaa ku baxeen a iyo b arrintu waa qorisu dhiib waxaa maanta xilku ku wareegaya fasalka iminka foonfoorka ah qaar ka mida waalidiintii marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada ayaa hadallo dardaarna u jeediyay ardayda qalinjabisay had iyo jaraale guusha waxay ku xidhan tahay hadba adigu dadaalka aad gelisid iyo had iyo jaraale go-aanka qofka ayay wax waliba ku xidhan yihiin markaa waxaan idinku hambalyeynayaa
waxaan leeyahay roon model waxaad ka dhigataan ooad ku dayataan caaisha waayo iyaduba waxay la tartami jirtay saxaabada ragga ah waxayna xifdin jirtay intay xifdiyaan in la mida aan ahaa ardaygii koowaad ee foomwan fadhiista in maanta lix dufcadiisii lixaad aynu fadhinno in muxuu ahaayey kumanaan arday oo qaarna ay bixeen qaarna ay ku jiraan uu joogo waan ku faraxsanahay aada iyo aad baan u bogaadinaynaa taariikhda waxbarashaduna way ka wanaagsan tahay taarikh kastoo kale waxaan kaloo hambalyeynayaa ardayda qiimaha badan leh ee maanta ka qalin jebisay dugsiga ibraahim jaamac halliqin runtii aada iyo aad baan idin hambalyeynayaa insha allahu waxaa noqon doontaa dhubixii wadankan wax ka bedeli lahaa ardayda ka qalin jebisay iskuulka ibraahim jaamac ee magaalada burca ayaa dufcaddii lixaad ee ka baxday iskuulka